barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan iyo jimco barkhadeed dhegaystayaal dhammaantiinba waa bisha julaay lixdeeda sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinayeen nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
bir lama arki jirin wax shay bira wax ku shubta waxaa laguma liisi jirin geela haddii hadhugaalka la waayo iminka madibad baa lala soo boodaya bagagaf bagagaf bagagaf ashuba waa cararays waxa weeye caagadaa iminka la goosanaya lagu lisaya waxaasi ma jirin hadhubgaal buu iska lahaa maalin habeenkii hadhubgaalka
waxaad ku maqli doontaan warkaasi amaba waraysigaasina oo ah abwaan nuur axmed maxamed barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aad goordhow ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada idaacadda duurnimo kaalimihii heesaha ayaanan iyana ka marnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa cashuur gaadhaysa boqolkiiba shan iyo labaatan ku soo rogay in ka badan siddeed boqol oo ah badeecadaha jaynaha laga soo saaro cashuurtan ayaa dhaqan gashay xalay saqdii dhexe markii jimcuhu soo gelayay saacadda washingtonna ay ahayd laba iyo tobankii habeenimo iyo hal daqiiqo xilliga washington xukuumadda beijing ayaa iyaduna arrinkaasi aada uga cadhootay waxaanay si xoogan u sheegeen inay ka aargudan doonaan islamarkaana ay taasi beddelkeeda tallaabo qaadi doonaan cashuuraha la saaray ee badeecadaha ay soo saaraan oo gaadhaya afar iyo soddon bilyan oo dollarka maraykanka afhayeenka wasaaradda ganacsiga ee dalka china gioveng ayaa wariyeyaasha u sheegay khamiistii in shiinuhu aanay ridi doonin xabadda koowaad ee dhinaca ganacsiga hase ahaatee ay u furnaan doonto tallaabo kasta oo ay kaga jawaab celinayaan falka maraykanku ku kaco jio waxa uu sheegay inaanay shiinuhu madaxa hoosu dhigi doonin islamarkaana aanay aqbali doonin hanjabaado iyo rakaato sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay in afar boqol iyo konton bilyan oo dollarka maraykanka oo cashuura oo dheeraada uu saari doono badeecadaha shiinaha ka yimaada haddii jina ay ka dalbadaan amaba ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada ah inay cashuuraan alaabaha maraykanku sameeyo ugu yaraan koob iyo labaatan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib dooni waday dad ka badan boqol ruux oo dalxiisayaal ah ay ku degtay jasiiradda vuket ee dalka tailan jimcihii siday sheegeen saraakiisha tailan doonidan ayaa ku quustay xeebaha koofureed ee dalka tailan habeenkii khamiista ilaa labaiyo toban ruux oo ka badbaaday shilkaasi ayaa hadda lagu daweynayaa isbitaalka kabtanka doonta vonakis somjin pontan ayaa sheegay in dhaawac uu gaaray motoorka kadib mawjado culus oo garaacay doonida taasoo keentay buu yidhi in uu xajin waayo nidaamka doonta ugu dambeyntiina ay hal dhinac u seexatay kadibna ay gadoontay doon kale oo ay la socdeen labaiyo afartan ruux oo isugu jiray dalxiisayaal ka soo jeeda shiinaha iyo yurub ayaa isla khamiistii shalay ku gadoontay xeebaha tailan hase yeeshee saraakiisha ayaa sheegay in la badbaadiyey dhammaan dadkii la socday dabaylo iyo mawjado xoogan ayaa ka jira hadda xeebaha thailand waxaana dabayluhu la filayaa inay sii socdaan ilaa talaadada soo socota
duhur wanaagsan dhegaystayaal ayaanu idin leenahay dhammaantiinba haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda v o a waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdikariim olol ee gobolka sool waxaanu kasoo diyaariyey barnaamijkan deegaanka carooley oo ka tirsan gobolkaasi sool
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya deegaanka carruole oo ka tirsan gobolka sool waxaa toddobaadkan martiin ugu ah abwaan nuur axmed maxamed oo loo yaqaano nuur axmed agoon abwaanka ayaa waxauu nooga warramayaa dhaqanka miyiga waa isbeddelka dhanka baadiyaha ku yimid hadday noqoto xoolaha deegaanka dooxooyinka bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay tusaale ahaan dhaqanku waa dhulka uu iska bedelay iyo siduu ahaan jiray deegaanku siduu ahaan jiray iyo sida uu hadeer yahay oo dhulkii markii deegaankii iyo wuxuu waa iswadaan horta oo deegaanku haddii wax isbedelaan wixii kalena way isku xidhan yihiin oo way isla bedelayaan xoole dhaqatadu waxay ahayd dad xoolaha ku nool oo xoolahooda daaq geysta oo dheef ka hela oo ku xisaabtamaya xoolaha haddii ilahay meeshii waxleh iyo noloshoodu meeshay baa dadkuna markaa noloshiisuna ku fiicnayd xoolihii waxaa soo galay waqti casriya xoolo xerays iyo xoolo haddii ilaahay leeyahay si kale loo manaafacadsanayo iyo waxaasaa soo galay deegaan abaarina way dhacday wadankii abaarihii bay ku batay intaasoo sanna waagii hore ma dhici jirin abaarahan waxaa dhici jirtay abaartu mar bay dhici jirtay markaas baa waxaa ka dambayn jirtay barwaaqo dhulka raxmad fara badan baa qaban jirtay iyadoo aan roobadii inbaa cawska ama baadka ka baxay bay xooluhu ku noolaan jireen iyadoo aan roob markaa di'in oo laba sanad iyo ayan di'in baa dhulka wax cunno aan laga waajin waxay noqotay markaa xoolihii deegaankii markuu dhulkii magaalooyinkii bateen bacba ha la yidhaahdo iyo gaadhi mushkilad kastaaba wax kastoo dunida kusoo kordhaana dhibna way yeelanayaan dheefna way yeelanayaan bacda yeertaa qofku wuxuu soo dhanayaa qaado oo wax ku rido oo ku danayso oo waxbay kuu qabanaysaa arrintiisiiba odhanaya wuu ku ridanayaa hadhow markuu ka dhammaystooo tuuro neef baa halka ka qaadanaya wuu liqayaa calooshay iskaga maraysaa bes waa u dhammaatay sidaa u liqay bay ugu dhammaatay wixii uu ku qabsanayey faa'idadii uu rabay inuu ka helo khasaaray keentay gaadiidka oo kale isagu gaadiidku dhib buu keenay deegaanka laakiin wuu ka faa'iida rooyahay bacda oo nolol badan buu kordhinayaa waxaa weeye halka uu marayo waddadii oo bannaan bay waxay marayaan leexanayaan habaas bay leedahay buu uga leexanayaa meeshii dooxada ahayd oo xoolu daaqayeen oo dhirtu ka baxaysay nabaadkii iyo geedihii oo cusub oo buu soo jeestay buu taayirka marinayaa intaasoo kun oo milyan oo geed buu baktiinaya bal ka warran waxyaabaad ku garaadsatay dhulku siduu ahaa xoolaha siday dadku dhaqanayeen dooxooyinka anigu markii aan caqlisaday xooluhu waxay ahaa dadku waxa loo dhaqan jiray reer ballaadhan afar qoysa saddex qoysa geeli halkan fadhiyo lo-dii halkan fadhido adhigii halka kan barqanayo halkan caanihii la lulayo hadhuugaalkii wiilashii sitaan maxaan ku dhahdaa xooluhu dooxada saa ugu dareerayaan aqalada halkaa dhallinyaradu dadku beelbeel u degan yahay layska kala labada dheeg dooxada xitaa lama dhex deganaad hareeraha lagaga jiro xoolihii kale iyo wixii intaasoo rati oo waxaan xusuustaa intaasoo ilaa toban iyo shan rati oo isku xidhiirsan oo mid walba hoggaan ku xidhan yahay oo aan maanta la arkay maanta ma jiraan waxa weeye xidhiidh waa dhaansan yihiin gabdhihii iyo wiilashii baa wada dhallinyaradii baa dhaaminaysa waxa wada saaran haamahii baa saaran haamuhu maaha jirkaamo iyo caagado iyo maahe waxaa wada saaran haamo tolaya ah haamaha tolayada ah waxay leeyihiin subag baa lagu shubaa oo sidaa markii hore waa la tolay qabaa laga tolay argeegmiyaa laga tolay dhir macnaha dhir baa laga tolay waxa weeye subag baa lagu shubayaa marka lagu daro galaanka lagu daro biyaha lagu daro subag baa dul yaacaya oo waa lagu rogay sidaasaa loogu rogay si ay dhaqaale ugu noqdaan waxaan umaya halkan hadeer waxay ka tahay rinji baa la mariyaa rinji baa la mariyaa weelka halkaasaa haamaha laga saasay ahaayeen hadhugaalada weelka culan bir lama arki jirin wax shay bira wax ku shubta waxaa laguma lisi jirin geela haddii hadhugaalka la waayo iminka madibad baa lala soo boodaya bagagaf bagagaf bagagaf ashuba waa cararays waxa weeye caagadaa iminka la goosanaya lagu lisaya waxaase ma jirin hadhubgaal buu iska lahaa maalin habeenkii hadhubgaalka doobgaha weyn waxaa la dhigaa golaha uu iska yaalaa mid kale oo jaarxigeed la jaar la yidhaha jaarxigeed baa la qaadanaya oo maalintii lagu maalaya wuu ka fudud yahay marka dhaqankaasi wuxuu ahaa dhaqan qurux badan oo aan la heli karin dadkaasi wax caafimaad weeye haddii ilaahay leeyahay wax meel ka waxaysan ma leh wax qof waliba wuu ogol yahay wixiisaa wuu rabaa wuu ku fiican yahay
anoo kaa dhexgelaya dhaqanaad wanaagsan baad ka sheekaysay dhibaatada kale waagaas waxaa la yidhi waxaa yara magaalooyinka kaamkuna aad bay u yaraayeen oo goobaha ceelka xooluhu ka cabo iyo magaalo weyn waxba uma dhexayn saas weeye waxaa jira markaad tusaale ahaan usoo qaadato laysuma eegi karo halkan iminka laambad iyo laydh iyo toosh iyo waxanaa baxaya waxa jooga oo hadda maanta laga helayaa oo dalka laga helayaa oo nool oo in badanoo laga yaabo inay hadda aniga codkayga ka maqasha ay xaqiiqsanaysaa inay wax jira tahay dumarku markaa hooyadu aqalka dhexdiisay dabka ku shidan jirtay aqalka waxa weeye dhexdiisa marka lagu shido aqalka ifkaasaa u ahaan jiray halka maanta ama laambad ama motoor la ifinayo ma jirin dabka waxa weeye dadkii ku dhashay baa jooga oo maanta dunida laga helayaa markii hooyadood fooshu qabatay dabka loo shiday oo dabka lagaga umliyey oo dabka lagu habi jiray oo aqalka lagu dhexshadayo isagoo iftiinu ah marka in weyn adduunyadu inay isbedeshay oo wax badan isbedeleen way muuqanaysaa haddana kii laydhka ku dhashay iyo kii dabka ku dhashay anigu waxaan isleeyahay waxaa ama maskax badan ama ama miyir badnaa ama maaragtay aad iyo aad kuwaalatigiisu u fiicnaa kii dabka loo shidi jiray oo aan xitaa kabriid iyo faynus iyo xitaa waa wax dhow oo aad bulshada ku wacyigelisana waxaa jira gabayo aada u fara badan oo aad deegaanka kaga hadasho in badan baan ama dhaqan kala dardaaranay oo kala hadalnay oo ka wacyigelinay inay deegaanka dhowraan in badan baanu dhaqanka in la ilaaliyo wax badan baan waxaa ka mida markii aan ka hadlayey anigu aan lahaa markii hore xilli kastaba magaalo horey haddaanu joogay xilligaan ka go-aan qaatay inaan mar haddii saatan waxu socdaan aan ka baxo sugaanaan tiriya baa jirta sugaanteedu way fara badan tahay lakiin haddaan tusaale kuu soo qaado eex iyo qabyaaladi markay noqotay aasaasi afar dhibic markii bointy five loogu ololeeyey goortii indhaha laga ridoo tala agoomowday islaamnimo iyo soomaalinimo eber markay gaadhay baan eeragoy iyo ka xulay ayda magacleeyo arbiciin sano iyo dheeri baan gudin ka aalaayo iman maayo jeeruu sharcigu dhab u adeegaa arbiciin sano iyo dheeri baan gudin ka aalaayo imanna maayo jeeruu sharcigu dhab u adeegaa halka qaranka lagu aasay oo uunka lagu laayay anigoo ka ololaynayana ma arki doontaan dadkaa bilaa sabab la-aanta loo laynaya dee wax lagu toosinaya aanay jirin yacnii inaan duurkayga ka joogo saakana afkaartayda iyo ereyadaan jeedshay isma odhan imaaraadka iyo aad sacuudiga isma odhan angela markin iyo amin cameron isma odhan obama udhkaa xilligaa obama ahaa saakana afkaartayda iyo ereyadaan jeedshay u n f c r kagama rabo kaar aqoonsiyo amnesty international iyo hay-ad ma ergeyn inay human rightku arkaan waan ogsoonahay anfacna iima laha bankimoon ereyadiisii waa xilligii bankimoon u ah allabariga roobdoonta leh iqra iyo watiin iyo haddaan weylu ku adkaysto oo tayda aamino oo taydu aamino anaan meel kaleba aadan xaqu iilan maayee ragowta ha la ogaado baan magaalo ku nacay ilaa iyo wacyi dabayl ilaahay de hadduu iskaaga gaadhsiiyo dabayl caafimaad qabta haddee dhallinyaro wanaagsan in ilaahay dee saacib isbedelo oo si fiican loo fikaro oo dadku isku mid u noqdooo eexda laga tago oo qabyaalada layska xooro oo wax wadaqabsi iyo walaalnimo iyo ummaddu inay xaggaa u jeensato dee waa dabayl ilaahay hayo oo inay iskaba hadeer fafaalaheedu insha allah inuu inoo dhanka dhaqanka iyo mar kasta aad jeceshahay waxaan mar walba jeclahay oo mar walba jeclahay qodobka koowaad in dhaqanka la ilaaliyo dhaqanka wax kale oo jiraa ma jiraan haddii dhaqan ummad haddii dhaqan doorsan ku dhaco dhaqankeeda ay ka tagto waa ummaddeed luntay oo meesha ka baxday dhaqanka iyo deegaanka lamarka labaad waxa weeye deegaanka bayaadaha lagu noolyahay deegaanka wuu isbedelay dhuxul iyo maxaan ku idhahdaa xaalufin iyo iyadan cidina u turayn ayaa deegaankii noloshuna way guuraysaa dhaqanka iyo deegaanka labadaasi haddii ay lumaan nolol jirtaa ma jirto waxa weeye labadaas baan anigu inta qaaliban waxbarashada iyo yani waan boogaadiyaa in ummad dadku waxbarto oo xagga kale dee mihii malihii yani halkii soomaalina ay joogtay hashii iyo haruubkii halkeeda ha taagnaato laakiin iyadoo dhaqankii la ilaalinayo deegaankii la ilaalinayo haddii in wax la barto oo dadku wax bartaan oo caalamka lala jaanqaado wax la bartana meeshii xoolaha lagu noolyahay u dareeri lahaayeenoo daaqi lahaayeen halkani waa kaam halkani waa kaam tani waa magaalo tanina waa magaalo halkanina waa xagaaf reer waliba gaari buu iibsaday halku waa berked reer waliba gaari buu iibsaday halkaa xoolihii markaa ma dhaqmayaan magaalo iyo berked iyo maxaanku yidhahdaa geed kaam caruule waxyaabaha sida weyn ee caanka ugu ahayd abwaana waxaa ka mid ahaa fardaha bal ka hore dhaqmaatigii fardaha iyo sida deegaankan ay ku ahaayeen fardaha xilli fardaha waxay joogi jireen halkan waxaa meel la yidhahdo godfardoodka dhinac cabdulla xasan sayid maxamed cabdulla xasan yaa farda jeex iyo godfardoodka laba meelood la kala yidhaahdo baa inagu dhow dhulkaasi waxay ahaayeen xilligii daraawiisheed dhulkii fardaha ay fadhiyi jireen oo farduhu joogi jireen oo ku dhaqmi jireen waxay leedahay saaad u aragto carruure dooxooyin badan halkan jidhaamo halkan jidhaam biciid halkan dicsiweynoo xaggan ka ah dhinacan dooxooyinka iyo nabaadka ayaa ay joogi jireen farduhu markaa waxay ahayd dhulka ugu faraha badan ee dhulka ay ugu faraha badan yihiin waxaan u malaynayaa maanta askun yar baa ka jooga aan badnayn waxaan u malayaa waxxuun askuna baa abaartii ka tagtay intaa ay ka tagtay maalin walba waa la yimaadaa waxaa la yidhahdaa naga iibiya intaa hadhay maalin dhaweyd dhaweyd dhaweyd gaari waaraadaa loo keenay in boosaaso iyo xagga loo dhoofiyo oo ma shishay baa loo dhigaya ma meel dhexa annaga waxaana lagu yidhi waa la dhaqaalanaya meel dhexaa lagu dhaqaalanaya laakiin mar haddii waddankay ku dhaqmi jireen ay ka tageen waxaan maraya waa finish fardihii waxay ku jiraan inay dabar go-aan oo ay sidaaba ku dabar go-aan neefkii hadhayna cidii lacag ula timaado tirada wayna iibsanayaayo anaa dhaqanayaba nin abwaana oo aniga sugaanta raggii waababiyeeh oo la odhan jiray cawil cali faarax oo deegaankan aada iyo aada magac dheer ugu lahaa nugaal oo dhan baa aada looga yaqaanay allahu naxariista iminka uu dhintay maalin maalmaha ka mid ah dabeedna odaygii intuu igu soo jeestay buu wuxuu yidhi roon iyo masala raydah iyo reefas iyo leexdin wax kastaba run baan moodayaa reer miyaanahay anugoo sarbeebtaa uu ii sarbeebay rabo inaan ka jawaabo sidaad taqaano gabaygu waxa weeye jawaabna markiiba ninku halkuu ka soo qaadaa jawaabina arar dheer oo badan buu u raadsadaa waxay ila gashay ilaa wanin abwaanoo culus baa saddex kelmadood yidhi saddexdii kelmadood adigu sarrifo oo la kaalay aniga suugaan aniga tix dheer ba igu noqotay halkuu isaga saddexda ay kaga noqotay ilaa wuu macnaha waxay doonaysaa in aad in badan u soo qaadso kelmadii meel dhul fog baad ugu tegaysaa itaalkaagu wuu yaryahay kelmada culus buu idul dhiga waxaan ku idhi abaara cadle jiilaal rundude maalku badi riiqday rinjijiirsan waa iyo diraaca ruuga lagu sheego roob bari ka soo muuqday oo raarta ka hilaacay rigta iyo madiixiyo hadduu reenka ku caweeyo rayadiyo daruurtiiyo hadduu waqalka soo riixo rabadimo nugaaleed hadduu dhab uga rigaamo mayayga waa ku sii reebi jiray riinji iyo booqi rundadhigeey bariisana rakibay rigada ciideed rogmashada biyaha soo noqday baarahu ka qayshaa raaxiya wanaag buu dhalaa rayska jiidani rahanka iyo geedaha baxay baa rama ku foofaa ramiqiisa waa naaxi jiray adhi ku raagaa rafaad iyo barwaaqay isu jira riixdintaa qura labadaa rogaaloo isxigay waa wax kala roon labadaa rogaaloo isxigay waa wax kala roon ra'da gabayga raandhiiska hadal raa'ibnimadeeda rukunkeedu meeshuu fadhiye looga rari waayey waa ruuga caddaa aan fudayd lagaga reebayn rigan iyo hadday tahay colaad amase ruuxgooyo rokadkiiyo madaafiicda wuuridii yaqaanaa yacnisuugaanta waa laysu haa nuxurku waa suugaanta hubkaan iyo waxaan waxa loo soo qaadanayaa yacni waxan wuu fahmayaa rugta lagu jirayo yoolka wuu reengarayn jiray xaalkii rakiiga iyo masale ruug la bixi weyday inkastoo gargari reeban iyo odaya loo raadso ribashada markay taagan tahay reer ku kala guuro roon iyo hadduu reefas iyo rayr u kala saaro ray intaasay igu qaadatay waxay igu qaadatay roon iyo hadduu rayfas iyo rayr u kala saaro ra'yigu ka soo jeediya dad isku raaca waxay igu qaadatay saddexdiisii kelmadood boqol iyo konton kelmadood inaan idhaahdo si weyn ay dadka waalidku ula ooyayaan qarracan badanna ay ka haysata ay ka midtay tahriibtu caruur fara badanna ay badaha kaga dhimatay inagoo barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha gabagabadiisii ku jira maantana aan fursad ku helay inaan caruulay kuga soo booqanno xeebaha talyaaniga gabayga ah xeebaha talyaaniga si ay toos isaga dhiibto ama ilaanbaduuse u tagtay tiigsa leedahay oo baddaa tiro malyuun iyo badhihii taxadka jiiftaa magafana halkuu taagan yahay waa tiray buli waxaana loogu tegay waalidku toban kun soo dhiib ticsiya samcaha dhowr malyuun uga tahriibeen xeebaha talyaaniga si ay toos isaga dhiibto ama ilaanbaduuse u tagtay tiigsa leedahay baddaana tiro malyuun iyo badhihii taxadka jiiftaa magafana halkuu taagan yahay waa tiray buli waxaa loogu tegay waalidku toban kun soo dhiib armaalmaha isdaba taagan baa qaarba teemyahay oo talaadada ku dhaafta arbaco kugu timaadayo wax kamiistu soo tuuraysaa taawo gooniya talanna male adduunyadu inay aakhirkii tahay awaane maxaad kula dardaarmaysaa in dhaqanka la ilaaliyo oo deegaanka la ilaaliyo oo aan dhuxusha laga jarin oo dhirta la jarin oo bal ka waran gabagabadii maxaad tala usoo jeedinaysaa dadka guud ahaan ku dhagaysanaya soomaaliyeed waxaan tala ahaan usoo jeedin lahaa in qodobka koobaad horta deegaanka la ilaaliyo oo laga ilaaliyo darawaliinta waxaan leeyahay oo farilaha taayarka gaadhiga ee aad wadaan bacda bahasha la yidhaahdo iminka aan maqlaya wadamada adduunka qaybtood waaba laga mamnuucaya waa ku farxnay ayaa iyaduna waxay ka mid tahay dabargoynta xoolaha qof kastaaba inuu xil iska saaro kuwa ganacsatadu inay joojiyaan iibka ka daayaan kuwa soo dhoofinaya iska daayaan waxaa kalaa laga ganacsanaya xoolaha laga shaqaysanaya laga ganacsanaya in laga joojiyo deegaanka geedka way fuulaysaa neefka cunay waxaa ka daran geedka way fuulaysaa geedka roob taaban maayo cadceedina taaban mayso geedku wuu baktiyaya qudhaca ugu weyn ama damalka ama geedka gobka ama hadday baarka iskaga laasho ka kac weeye bacrinti innagaa daba bari taarnay abaarta way dhici jirtay sidana ma ahaan jirin waa la bari taaray deegaanka aad iyo aad dadka soomaaliya deegaankooda inay ilaashadaan diintooda iyo dhaqankooda baan kula talin lahaa inay aada u ilaashadaan dhegaystayaal waxaa intaas inoogu ag barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya deegaanka caruule ee gobolka sool waxaana kusoo qaadanaynay dhaqanka ilaalinta deegaanka iyo waxa ay sida weyn dadku xoolo dhaqatada ay doonayaan in loo ilaaliyo waxaana barnaamijkaasi idiin soo jeedinaya anigoo cabdikariin ololah intaanu barnaamijkaasi mid lamid aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariim olol oo noogala soo ama nooga soo diyaariyey barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka gobolka sool halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington idaacadeedii dhalinyarada maanta ee duhurnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa haatan nuur xasan nuur ayaa u diyaaraha wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
aan ku horreyna ee wareegga siddeedda kooxood ee ciyaaraha koobka adduunka ayaa maanta waxa ay dib ugu bilaaban doonaan dalkaasi raashka kadib markii laba maalmood laga nastay markii uu soo dhammaaday wareeggii lix iyo tobanka waxaa ciyaarta ugu horreysa ay maanta dhex mari doontaa kooxaha qaranka ee yurugway iyo faransiiska yurugway waxaa ka maqnaan doona weeraryahankooda edinson cavani oo ku dhaawacmay ciyaartii ay ka badiyeen bortuqiiska wareeggii lix iyo tobanka waxaana ciyaaryahankan uu ka dhaawacan yahay bowdada midig booskiisa ayaa la filayaa in uu tababaraha ku buuxiyo ciyaaryahanka lagu magacaabo christian stuwani oo ka garab ciyaari doona ciyaaryahan louis suarez dhinaca faransiiska tababare didier deshambis ayaa waxa uu go-aan ka gaari doonaa ciyaaryahanka uu ku bedeli doono laacibka qadka dhexe blaise maturi oo isagu laba jaalle ay u aruurtay ganaaxna uga maqnaan doono kulanka galabta booskiisa waxaa la filayaa in uu buuxiyo ciyaaryahan toliso oo uu tababaruhu kusoo bilaabay ciyaartii ugu horreysay furitaanka ee xulka faransiiska ay la dheeleen australia labadani xul ayaa waxa ay horey isugu arkeen koobka adduunka urugway iyo faransiiska ayaa afar jeer oo hore booda isku darayay ciyaaraha koobka adduunka waxaana markii ugu horreysay labadani xul ay is arkayaan tartankan koobka adduunka haatan ciyaarta ugu dambeysay ee labadan xul ciyaareen ayaa waxay ahayd ciyaar saaxiibtinimo oo bishii juun kii ay ku ciyaareen faransiiska waxaana ciyaartaasi hal gool iyo eber ku badiyey xulka yurugway goolkaasna waxaa dhaliyey ciyaaryahan louis suarez laakiin labada koob ee ugu dambeysay ee adduunka ee oo is arkeen ayaa labada jeerba labada xul ay isku mari waayeen barbardhac eber iyo eber ah ciyaarta kalena waxa ay caawa dhex mari doontaa xulalka brazil iyo beljum waana ciyaarta isha lagu wadahayo brazil ayaa waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara ee kasamiro oo ganaax ku maqan booskiisa ayaa waxaa la filayaa tababaruhuna uuba xaqiijiyey inuu safan doono ciyaaryahan fernandinho marselo oo difaaca uga ciyaara ayaa dhaawac ka soo laabtay kadib markii uu ka maqnaa kulankii ay brazil ay dheeleen wareegay lix iyo tobanka beljim waxaa u soo laabtay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee cadnaan januzai oo dhaawac aanan la filaynin ku maqnaa ciyaartii ay jabaan ka soo badiyeen tababare roberto martines ayaa sheegay inay u dhan yihiin dhammaan ciyaaryahanadiisa xulalka beljimka iyo brazil ayaa waxa ay horey isuga arkeen ciyaarihii koobka adduunka ee labada kun iyo labadii wareegii lix iyo tobanka waxaana markaasi laba gool iyo eber ku badiyey brazil goolashaasina waxaa uu dhaliyey rivaldo iyo ronaldo markii ugu horreysay oo is arkeen waxay ahayd sannadii kun iyo sagaal boqol saddex iyo lixdankii ciyaar saaxiibtinimo oo ka dhacday magaalada brussels shan gool iyo gool waxa ay guusha markaasi ku dhacday xulka kubadda cagta ee beljimka dhinaca ciyaaraha adduunka haddii aan ka baxno suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa furan wararka ugu weynna waa ciyaaryahan christiano ronaldo oo la filayo in uu sabtida soo socota uu tegi doono magaalada torino si uu ugu biiro kooxda yuventus wakiilka ciyaaryahankan george mendes ayaa xaqiijiyey in wadahadalada ronaldo iyo yuva ay heshiis ku dhammaadeen laakiin go-aanka ugu dambeeya laga sugayo real madrid oo ku doonaysa ilaa iyo boqol ilaa lacag u dhexaysa boqol ilaa iyo boqol iyo soddon milyan oo lacagta yuroda ah ugu dambeyntiina kabtankii hore ee kooxda yuventus gianluigi buffon ayaa la filayaa in uu maanta heshiis u saxiixo kooxda baris saint german buffon ayaa waxaa warbaahinta loo bandhigi doonaa isniinta soo socota waxaana uu afar sano uu heshiis ah uu ku duugi doonaa qalinka maanta oo jimca dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waa hagaaga ciyaarahii intaasi aynu kaga soo gudubno haatana waa dhinacii heesaha yaasiin axmed digfeer codkiisii iyo heestii hibo
kurdiway awga kamana hoyde sida hoyo wiilkeed habisoo dhehe adduunka ihareerayaale howlaha adduunka ihareerayaale wadnuhu ma habo iga uma hambeeyo agaagu ma shaqeeye uifraagayaaalbulaha wadnuhu ma habo iga uma hambeeyo agaagu ma shaqeeye uifraagayaa iboyna habtaay hadduu hilkeen kugu yaal
heestaasi hibo iyo codka yaasiin digfeer ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayey sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo